dhinaca kalena isku socodka magaalada beledweyne ayaa maanta xadidan kadib qaraxii ay dadka badan ku dhinteen ee shalay ka dhacay magaaladaasi bilayska ayaa xaqiijiyey inay dhinteen ugu yaraan saddex iyo toban qof wararkii ugu dambeeyey ee dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxaasi waxaa warbixintan nooga soo diray xuseen xasan dhaqane
shalayto dadka reer beledweyne waxay u ahayd maalin kale oo murugo in ku dhow shan iyo toban qof ayaa lagu dilay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacantay qarax ismiidaamin oo ka dhacay baar xasan dhiif oo ah goob inta badan lagu qabto shirarka iyo xafladaha siyaasadeed dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxay isugu jiraan siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo haldoorka magaalada ay ka mid ahaayeen dadkii qaraxa ku dhintay qaarkood shalay ayaa la aasay halka kuwo kalena maanta la aasay iyadoo magaalada ay kala xiran tahay doorashada ka socota awgeed xildhibaan cabdiladhiif cumar axmed wadaadyare waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle waxa uu si kooban uga waramayaa taariikhda inta uu ka yaqaano laba marxuum oo kale ah maxamed cabdulaahi abtow iyo cabdirashiid sheeh cali oo ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka hiiraan
walaalow labada nin oo dhimatayba ilmo adeeraa nahay allah u naxariisto labadoodaba maxamed cabdulaahi waxaan ka aqaanaa inuu ahay nin dhallinyaraha aqoon-yahan ah eena shaqaysta arrin arrintaasaan ansi yaan ka haayaa allah unaxariistaan leeyahay cabdirashiidan saddexaano meel kuwada dhalanay cabdirashiid nin dhallinyarahoo wanaagsan uu ahaa dabeecad wanaagsan ummadda oo islaamka sakiir iyo kabiir qofka isku dhacayna aysan jirin culimo iyo caamo nin wanaagsan oo ahaa nin kasta asoo xiiso u qabo uu ka tegaayo intaas markaan ka baxay xagga dabeecadda iyo asaas oo ahay allah unaxariisto kan labaad dugsiga qur-aanka uu kusoo dhameeyey meel la yidhaaho jikley ayuu kusoo dhameeyey baadiyaha magaalada markuu soo garayna inuu nidaamada soo dhiganayo ugu dambaysa kadibna wuxuu aaday ardisababa iyo nairobi iyo meelahaasuu muddo ku maqnaay waa ka yimiday dibna ku-agaanka gobolka hiiraan uu noqday muddooyinkanba saasoo ahaa shalay ayaa si alla u timiday allah u naxariisto waxa weeyaan jannada allah geliyaan leeyahay marka nin aada iyo aada u wanaagsan oo mutacalima oo sharaf leh ayaan intan ka aqaana intaasaan ka aqaanaa cabdirashiid shacay alaanaa cabdirashiid saan hayaase walaalow arigaa dambe kor taagna laakiin xasadiif ummadda dhanba wada tegaysay waayahanba meeshaasaa yaa laga qaxweynaya dadka meeshaasa qaxweynaya inuu ahay dad saasaan aaminsana
dadkii sidoo kale shalay qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahaa maxamed cismaan macow food cadde maxamed waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada kaalinta weyn kasoo qaadatay waxbarashada gobolka waxa uu wakiil u ahaa hay-adda waxbarashada efbenis sidoo kale waxa uu wax ka aasaasay iskuulka adalti qeybta magaalada beledweyne injineer cumar cismaan macow oo la dhashay maxamed food cadde ayaa waxa uu ka waramayaa taariikhda aqoon-yahan maxamed cismaan macow maxamed kun sagaal boqol sideetan iyo afarti wuxuu ku dhashay magaalada baardheere ee gobolka gedo maxamed wuxuu ku barbaaray magaalada muqdisho uu kaga baxay dugsiga hoose dhexe sare waxbarashadiisii heerka sare wuxuu ku qaatay jaamacad la yidhaahdo jaamacatulculuum wa teknolojiya oo yeman ku taalo ayuu ka soo baxay wuxuuna ka qaatay heerka koowaad digriiga ama bajularta gaar ahaan takhasuska arrimaha bulshada wuxuuna ahaa nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka maxamed wuxuu ka soo shaqeeyey hay-ado caalami ah wuxuu ka mid ahaa marka koowaad nin maamul ku-xigeenkii iskuulka khadiija ee hoos tagta dalladda waxbarashada efbanis waxaa kaloo ahaay nin ka soo shaqeeyey iskuulaad badan oo ku yaalla dhanka iyo dowlad goboleedka puntland wuxuu ka mid ahaa hadda maxamed intuusan geeriyoonin madaxda hay-adda idlo oo ka shaqeysa arrimaha xagga sharciga iyo xalinta khilaafaadka maxamed waxbarashadiisa heerka sare wuxuu haystay manchester ama master oo xagga maamulka ah hadday noqon lahayd xalinta khilaafaadka iyo maamulka iyo maamul wanaagga haddana wuxuu ahay madaxa ugu sarreeya hay-adda idlo gobolka hiiraan
cabdiraxmaan yuusuf xuseen shan qof oo ehel dhow ay yihiin ayaa ka mid ahaa dadkii shalay qaraxa ku dhintay waxa uu ka waramayaa taariikhdooda iyo sidoo kale ujeedada ay halkaa u joogeen jiray doctor muktaf rashiid maxamuud oo ah nin daktara usoo shaqeeyey hay-adda m s m spain hay-adda relief international qaybta caafimaadka iyo hay-ado badan haddana ahaa nin daktara oo iskiis u shaqaysto waxaa kaloo ka naqaanay cabdiraxmaan maxamed xuseen oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada isagana waa ku geeriyooday waxaa kaloo ka naqaanay nin la yidhaahdo cabdiraxmaan yuusuf xiirane oo labadoon ah labadoonada qabiilka ah waxaa kaloo ku jiray nin lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdinin la yidhahdo cabdiraxmaan cali faarax oo oday ah oo dadka magaalada iska jooga hadda wax tiitala iyo wax odaynimo iyo waxu haayo jirin waxaa ku jiray nin aqoon-yahan oo maxamed aqre la yidhaahdo oo mad waxamar ka yimaaday ninkaasi wuxuu ahaa nin aqoon-yahan oo waxbarashada cilmiga diiniga bartay iyo qaybta caafimaadka haddana ka shaqeynaya isbitaalada magaalada muqdisho isbitaal ku yaalo sidoo kale doctor mustafa waxaa ku xasuusanaa nin magaalada beledweyne ku dhashay wax ku bartay asaasiyaadka dugsiga qur-aanka iyo waxbarashada asaasiyaadka wuxuu kaloo ahaa mustaf nin dugsiga hoose uga baxay isbitaalka alaksa dugsiga dhexe iyo dugsiga sarena wuxuu uga baxay isbitaalka alfijri ee magaalada muqdisho ninkaas iyo ragga la dhintayba dad qaali ayay ahaayeen kolley waktigooda intaas ku ekaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne